ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta dhaqdhaqaaq ciidan waxay ka wadaan wadada xiriirisa magaalooyinka jowaar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo inta badan ay ka dhacaan weerar ay geystaan dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ciidamada maanta howlgalka sameynaya ayaa ah ciidamadii fariisiinka ku lahaa deegaanka haanshik oo duleedka ka ah degmada balcad saraakiil ka tirsan ciidamada howlgalka wada oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ciidamada ay fulinayaan amar ka soo baxay madaxda sare ee hirshabelle kaas oo ahaa in la bilaabo howlgal lagu baadigoobayo dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ee weerarada gaadmada ah ka geysta wadada madaxweyne xigeenka maamulka hirshabelle cali guudlaaw xuseen ayaa warbaahinta u sheegay xilli la-aasaya xildhibaano ka tirsan hirshabelle gudoomiye ku-xigeenkii raagaceele iyo ciidamo lagu dilay weerar ka dhacay wadada waxa uu sheegay inay nasiib darro tahay tacsi ay diraan kadibna ay kala tagaan isagoo ciidamada xoogga dalka kuwooda ku sugan shabeellaha dhexe amray inay bilaabaan howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha xarakada al-shabaab ee ka dambeeyey weerarka gaadmada ahaa ee lagu dilay mas-uuliyiinta waxaa kale uu madaxweyne xigeenka amray in ciidamada ay bilaabaan howlgal guud ahaan lagu xaqiijinayo ammaanka wadada xiriirsa magaalooyinka jowhar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weerarada al-shabaab ay ka geystaan wadada xiriirisa jowhar iyo balcad ayaa noqday kuwa soo lalaabta iyadoo weeraradaas lagu dilay xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan hirshabelle saraakiil ciidan iyo dad shacab ah dhowr jeer oo hore madaxda hirshabelle ayaa sheegay in ammaanka wadada la sugay haddana ma joogsadaan weerarada gaadmada ee al-shabaab ay ka geystaan wadada